إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka dalladda kenya ee gobolka wajeer ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolkaasi iyadoo howlgal kale uu ka dhacay gobolka mandheera taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ay mujaahidiintu kula wareegeen magaalada muqokore ee gobolka hiiraan maxbuus in ka badan toban sano u xirnaa dowladda jabuuti ayaa xabsiga laga sii daayey tobnaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo cusub oo shalay ka dhacay dalka kenya iyadoo soomaalida ku sugan dalkaasi ay walaac ka muujiyeen xaaladda amni ee dalkaasi mudaharaadyo looga soo horjeedo dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan u geysteen dad shacaba ayaa ka dhacay magaalada hargeysa intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadaan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آيات waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo arbacaa afar iyo tobanka muxaram sannada kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku astaysan siddeedda bisha toddobaad sannada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan mas-uul ka tirsan maamulka dalladda kenya ee gobolka wajeer ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolkaasi iyadoo howlgal kale uu ka dhacay gobolka mandheera faahfaahin qodobkan ku saabsanna waxaa la diyaara wariyaheena zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya weerarkan qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari kooyal ah oo ay wateen ciidamada kenya waxaana gaariga soo gaaray burbur xoogan iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada kenya ee weerarka lagu ekeeyey dhanka kale howlgal qorshaysan oo siqdii dhexe ee xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya howlgalkaas waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen cadow cali hibuure oo ahaa guddoomiyaha dowladda kenya u qaabilsanaa deegaanka qarsa waxayna mujaahidiinta guddoomiyaha ka furteen qori akay afartan iyo toddoba ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgalkaas ku dileen sarkaal lagu magacaabi jiray nuur gaabis cali kaasi oo si gaar ah ula shaqayn jiray ciidamada afduubka ee dowladda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa muddo ku daba jiray labada sarkaal kuwaas oo dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaas taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ay mujaahidiintu kula wareegeen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkanna waxaa halka ka soo jeedinaya oo la diyaara wariyaheena farxaan cali cabdulaahi sheekh cabdilcasiis abu muscab oo ah afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jaraa'id u qabtay warbaahinta kaasoo uu kaga warbixiyey dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan sheekh abu muscab ayaa tafaasiil buuxda ka bixiyey dagaalkii moqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona tilmaamay in xubno muhiim u ahaa dowladda federaalk ay ku dileen dagaalka isagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadi doonaan waxaan ka warbixinaynaa weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu dib ugala wareegeen degmo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliye istishaadiye ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyaddu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee muqokori halkaas oo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiinta mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiinta iyo guud ahaan degmada muqokori ciidamada cadowga ashaadoolla dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadala dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori farajiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa dooro weynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan diilin kaga yeelay howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab wuxuu dhanka kale diray fariin muhiim ah oo ku wajahan askarta u dagaalamaysa dowladda federaalka maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leennahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idinsoo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leennahay hubka dhiga wilaayada la soo xidhiira noqobada la soo xidhiira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaannadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku bilowday camaliyad nafurnimo ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka halkaasoo maalintii labaad ay si buuxda u maamulayaan maxbuus in ka badan toban sano u xirnaa dowladda jabuuti ayaa xabsiga laga sii daayey faafaynta warkanna waxaa soo jeedinaya waryaheena cali aadan maamulka la baxay somalilan ayaa sanadkii labada kun afar iyo tobanka wuxuu dowladda jabuuti u gacan geliyey nin lagu magacaabo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan kaas oo isagoo indhaha ka xiran si qarsoodi ah loogu wareejiyey jabuuti muddo kow iyo toban sano ah oo uu cabdulaahi ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada jabuuti ayaa ugu dambeyn laga sii daayey xabsigii uu ku xirnaa markii uu magaalada hargeysa kasoo degay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan wuxuuna dhammaan u mahad celiyey dadkii muddadii uu xabsiga ku jiray u muujiyey garab istaag iyo taageero isagoo si aad ah u qiiraysan ayuu mahadcelin ballaaran u jeediyey dadkii soo dhoweeyey sheekh sheege walaalay anigoo halkan waxaan lay ogeyn baa ka baxay oo adka ka xidhan laakiin inkuna aad baad u naabsantii walaalayaal idima iloogi doono intii ay xabsiga ka jireen qalbigaad iila jirteen ducadiina way soo gaari jirtay ilaahayna xabsiga u dhibireeyey ducadiina iyo qalbigeedna jirta dib u dhawey idinkana saas way duceynaya walaalayaal waaxtana marka waxa weye walaal waa fursad qaali ah oon maanta walaalaya ka faaidaysanaya markaa marka qow aragtida ilaahan uga mahadnayo si kastaba ha ahaatee maamulada ku daaban dowladaha shisheeye ayaa marar badan u gacan geliyeen muwaadiniin soomaaliyeed shisheeye kala duwan tobnaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo cusub oo shalay ka dhacay dalka kenya iyadoo soomaalida ku sugan dalkaasina ay walaac ka muujiyeen xaaladda amniga dalkaasi faafahinta warkanna waxaa halkan ka sii ambaqaadaya waryaheena cadnaan xaji muxsin magaalada caasimada ah ee nairobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka kenya ayaa shalay martigeliyey mudaharaadyo xooggan oo ay dadku isugu soo baxeen hase ahaatee dibadbaxyadan ayaa mar kale si kadiis ah isugu bedelay rabshado xooggan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan qof oo kenyaan ah inta la xaqiijiyey waxaa rabshadahan ku nafwaayay ilaa toban qof halka in ka badan soddon kale ay soo gaareen dhaawacyo halis ah laamaha booliska ee dalka kenya ayaana ka hortag ku sameeyey dibadbaxyada iyaga oo adeegsanayay rasaas noolnool taas oo sii kordhisay khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka mudaharaadayay goobaha qaar waxaa lagu arkayey dad hubaysan oo wejiyadoodu ay duuban yihiin kuwaas oo qayb ka ahaa dadka dibadbaxa samaynayay iyadoo la rumaysan yahay in si hoose ula shaqaynayaan ciidamada booliska mudaharaaadyadan oo horaan ka bilowday magaalada nairobi ayaana ugu dambeyn ku fiday magaalooyinka waaweyn ee dalkaas dadka mudaharaadayay ayaa ku qaylinayay erayo caro leh iyaga oo quus ka muujiyey xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalka musuq maasuqa hareeyey hay-adaha dowladda iyo isticmaalka awoodda xad-daafka ah oo ay ciidamada ammaanka u adeegsanayaan dadka shacabka ah inta badan waddooyinka gala caasimada ayaa la xiray waxaana gebi ahaanba hakad galay isku socodka ganacsigii magaalada ganacsatada magaalada nairobi gaar ahaan dadka soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda islii ayaa cabsi xoogan ka muujiyey dibadbaxyada sii kordhaya dadka dhigaya isku soo baxa ayaana laga cabsi qabaa in ay geystaan dhac iyo bililiqo baahsan taas oo si gaar ah loogu beegsanayo ganacsiga soomaalida ee xaafadda islii iskudubaha guddiga ganacsatada xaafadda islii cumar axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan mudaaharaadayaasha isagoo ugu baaqay dadka soomaalida ah ee ku sugan xaafadda in ay foojignaan buuxda muujiyaan kana taxdiraan xaaladaha isbedbedelaya ee magaalada nairobi
dhowr meelood bay shaqaaqad ka soo degdeen oo dhinaca kartuuji suuqa komba xaggiisa dhinacaasna waa la caabiyey meelo yarar oo kale oo iyagana dhowr dhalinyaro yarar ay ka soo galeen oo ilaa aan badnayn ayagana waan ka hortagnay islamarkiiba alxamdulilah xaaladdu gacan bay noogu socotaa ilaahayna waxaan ku rajaynaya inay saa noogu dhammaato mar kastana oo waxyaalahay jiraan shacabka soomaaliyeed inay saan isku ogaadaan oo ay u fijignaadaan oo ay ardadooda u ilaashadaan ay guddiga ganacsi ahaan kulligii wada joogaan dukaanley iyo guddiga ganacsiga xubnaha si uu kala gedgida kulligii wada joogaan sanad waa shaqaynaya nin kasta maanta shaqadiisu wataa waan isqaaminay dibadbaxyadan cusub ayaa mar kale imaanaya iyada oo dabiyaaqadii bishiina dhaaftay ee juun dhacay isku soo bax xoogan kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afar boqol oo kenyaan ah aad baad u mahadsantaha cadnaan xaajiyaan dhegaystayaal weli waxaad degaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan mudaharaadyo looga soo horjeeda dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan u geysteen dad shacaba ayaa ka dhacay magaalada hargeysa faahfaahinta warkanna waxaa la diyaara waryaheena axmed cabdulaahi dibadbaxyaal caraysan ayaa isugu soo baxay xaafadda boqol iyo kontonka oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada hargeysa kaas oo ay kaga soo horjeedaan dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan ay ugu geysteen laba ruux oo shacab ah dilka labada ruux ayaa yimid kadib markii dad badan oo ku dhaqan deegaanka cagabar ee magaalada gabiley ay kasoo horjeesteen mashruuca shirkad hesheey ay ku qaadanayso macdanta deegaankaas ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa si bareer ah rasaas ugu furay dadka mudaaharaadayay iyadoona halkaasi ay ku dhinteen laba ruux taasi ayaana sababtay mudaaharaad kale oo ballaaran oo looga soo horjeedo dilka labada ruux gaboodfallada iyo tacadiyaadka lagu hayo shacabka soomaaliyeed ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya kuwaasi oo ay ku kacayaan askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada askartan ayaa waxa ay mar waliba ku kacaan dhibaateynta dadka shacabka ah tacadiyaadka ay ku kacayaan ayaa waxaa ka mid ah dilka dhaca kufsiga iyo dhibaatooyin kale oo badan kaasina wuxuu ahaa wariyeena axmed cabdulaahi oo ka waramayey mudaharaadyo looga soo horjeedo dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan u geysteen dad shacab ah oo ka dhacay magaalada hargeysa dhegaystayaal inta aynu kusoo gabagabanaynaa warkii habeenaod kala socoteen raadiyaha alfurqaan kula dhegaysateen qodobo kala duwan